ibrahim shirkaa wuxuu ku saabsan yahay maxay ahayd sida loo xoojin karo korna loogu qaadi karo isdhexgalka xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee wadamada carabta iyo wadamada asia waxaana lagu soo bandhigayay fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ka jira wadamada carabta iyo wadamada asia soomaaliya markaad fiiriso shirka noocaana sidee uga faa'iideysan kartaa sidaa og tahayba soomaaliya waxay kamid tahay wadamada jaamacadda carabta sidoo kale soomaaliya iyo malaysia wax ay ka wada tirsan yihiin wadamada iskaashiga islaamka ee o i c da soomaaliya walaal waa wadan kheyraad fara badan ilaahay uu ku manaystay maxay ahayd oo meel istaraatiiji ah ku yaala oo runtii marin muhiim ah oo ah maxaa la dhahayay middle ast iyo asia therefore wadan soomaali ahaan shirkan wuxuu muhiim noogu ahaa inaan wada maxay ahayd maalgashatada iyo maxaa la dhaha ganacsatada wadamada carabta iyo asia inaan usoo bandhigno kheyraadka iyo fursadaha wadankeena ka jira iyo sidoo kale inaan annaga u muujino commitmentiga ah siday nooga go-an tahay dowlad ahaan shacab ahaanba inaan aan soo dhaweyno aana fududeyno qof walba oo raba inuu wadanka u maalgashto ma joogaan shirka ganacsato soomaaliya walaale way joogeen ganacsato soomaaliha way joogeen laakiin shirka sidaa ka dareemi karto waxuu ahaa shir dowladeed sababtoo ah waxaan aad loogu focus gareynayey markii laga hadlayo isdhexgal maxay ahayd xiriir ganacsi iyo maalgashi waxaa loo baahan yahay shuruucyo waxaa fududeynayo shuruucyadana waxaa dejiya dowladda sidaa marka waxaa looga hadlayo aada looga focus gareynayo sida dowladaha wadamada carabta iyo asia ay u fududeyn karaan muwaadiniinta wadamada jawadamada carabta iyo asia inay inay isdhexgalaan oo maxay ahayd ay ay si nabadgelyo ah ay uga wada faa'iideystaan fursadaha ka jira carabta iyo asia waa gartay waxyaabaha ay isdhaafsan karaan soomaaliya iyo maleeshiya maxaa ka mid a alaabaha tusaale ahaan waa mahadsan tahay runtii waa su-aal fiican waana su-aal aan rabo maxay ahayd inaan si fiican maxaa la dhahay aan u focus gareeyo sababtoo ah ayna ka faa'iideystaan ganacsatadeena walaal ibrahim wadankan malaysia waxa uu hadda hogaamiyaa aadna uu ugu ololeeyaa arrimaha wax soo saarka xalaasha wuxuuna inta badan wadamada carabta iyo wadamada islaamka uu ku focus gareeyaa inay yeeshaan xiriir ganacsi islamarkaana ay ku focus maxaa la dhaha diirada ku saaraan arrimaha wax soo saarka xalaasha therefore soomaaliya waxay tahay wadan waxaan nahay wadan islaam ah maxay ahayd boqol kiiba boqol kheyraad fara badan ilaahay uu ku manaystay soomaaliya marka waxay waxay uga faa'iideysan kartaa maxay ahayd inay inay inay si sahlan ay ugu fududaato in wax soo saarka wadankeedii ay kusoo bandhigto suuqyada maxaa la dhahaya carabta iyo wadankan aan joogno malaysia dhinaca maleeshiyana maxay geyn kartaa soomaaliya walaal waxay geyn kartaa hadda waxyaabo fara badan ay geysaa ay ugu horeyso maxay ahayd saliida sadcadiida hadda laga isticmaalo wadanka inta badan wadankana laga qaadaa sidoo kale waxaa jirta warshad hilibka soo saarta waa warshadii labaad ee ugu weyn africa hilibka soo saarta oo ganacsato maleeshiyaan ah ay maalgashteen oo hadda burca ku taala xitaa way nala soo xiriireen oo waxay rabaan inay ballaariyaanoo maxay ahayd sida maxay ahayd processka iyo standardka ayaga ay rabaan ee ku saabsan xalaasha inay xagga kusoo diyaariyaan dhakhaatiirtooda ay geeyaan qabuuradooda ay geeyaan therefore soomaaliya waxa ay keenaysa inuu yahay wax waafaqsan standardka xalaasha ee maxaa la dhahaya ee laga ogol yahay wadankan malaysia waxaa kamid ah qalabka dhismahoo kale hadda waxaa laga qaadaa malaysia saliidda soomaaliya laga isticmaalo o dhan waxaa laga qaadaa malaysia maxay ahayd waxaa jira effort oo warqadaha wax lagu daabacdo oo kale waxaa laga qaadaa malaysia teeda kale walaal waxaan rabaa annaga ka dowlad ahaan shirkan in inaan kasoo qayb galno waxa uu muhiimka noogu ahaa waxay tahay in maxay ahayd iisheeg soomaaliya ahaan waxa aan focus garaynayno ma ahan maxay ahayd keliya in aan wadan wax ka qaadno geyno maxaa la dhahay wadankeeni annaga ujeedadeeni waxay ahayd kheyraadkeeni sida kheyraadka wadankeeni aan ugu soo bandhigi karno caalamka aan u iibkeeni karno si maxay ahayd ganacsatadeeni iyo iyo iyo maxay ahayd dhaqaalaha waddankeena aanu kor ugu qaadno